عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا الى الجنه قال الترمذي حديث حسن وقال الالباني صحيح
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا بل إنتان عشر كبلابين كل حلقة بابكي كيف يعتمد على الأرض إذا قام من الركعة ran waxoogaa ku joogsaday waa laga yaabaa dadka tasawurkooda barhkood inaanu dhammaan tasawurku ee horta bal markaa ruuxuu ka kacayo sida ragcadda koowaad iyo taa saddexaad iyo uu kaba kacayo culimmadu laba dariiq bay leeyihiin ama laba kayfiyo culimmada markaan uga jeedna xataa saxaabadiiba iyaguba naftoodu labadaas ee labada dhinacba iyo dee intii kaba dambaysay mid waa cibaaradan kaba cabiraya suduurulqadamayn buu ku kacayaa laga yaaba dadka qaarkood tasawurkoodu inaanu halkaas yar cadaynba dadka qaarkood oo macnuu waxa weeye ruuxu sidaa u soo tahay sujuud buu ka soo kacayaa kolay lugihiisuna way taagnaayeenoo wadci bay lahaayeen iyo jilbihiis iyo intaas sidaa uu usoo toosay unbuu u kacayaa waata ay suduurulqadamayn eegaanoo waa labadiisa qadam dee xaggooda hore waa sidii uu markii hore sujuudda uga soo kacay ayuu u kacayaa marka marxu hadduu saa u kaco kolley dee muxuu cuskanayaa oo isagii dee waa dhici kartaa inuu u baahdo ictimaad taas qolooyinka iyagu taas kuba tegay ee saxaabo iyo keyrkoodba way leeyihiine waxaabay qowlkoodu ay labada jilbood inuu cuskanayo oo macnaa gacmihii uu horqaadaya jilbihiisuu ku qabanaya markaas saasuu ku kacaya waata ay suduurulqadamayn walow aanay mulaasama ka dhaxaynoo qolooyin suduurulqadamayn idhaa waa lagu kacayayo haddana in gacmihii bal maalan si kale u dhigaana way jiraan bal taas iyadu waa mid arrinka kalena waa tan imika baabka uuba dhigtay xadiidkana uu kuba yimi maalik ibnu lxuwayritho ruuxii waa fadhiistay markuu fadhiistay dhaqsu u kacayaa kollay dee kuma raagayo waa jirse istiraaxo dhulkuu cuskanayaa macnaa labadii gacmood buu dhulkii dhigayaa iyagu kuba cuskanaya taas baanu kuba kacaya waana ta kollay imaam maalik iyo shaafici iyo walow imaam maalikaanu jarsada istiraaxada oo dhan iyo qolooyin kaleba kayfiyada ay soo naqliyaan imaam nawowina dee majmuuciisa uu kuba soo qaado oo macnuu waa maxay waa fadhiistay gacmihii buu markaa cuskanaya dhulkii kuba cuskanaya taas buu kuba kacayaa ictimaadkaas ayuu kuba kacaya balsaan bay labadu kala yihin ee laakiin miyay islaazimayaan kol haddii jalsadii istiraaxada laba sugo oo ruuxu jalsatul istiraaxa u fadhiisanayo inuu haddana arrintiisu ay noqoto dhulka inuu cuskado kaa toosu kacaya suduurulqadamay kuba kacayana jilbihiis oo kale balsey bacdul aima yidhaahaan meesha talaasum kama dhexeeyo qolooyin jalsatul istiraaxa sugay oo haddana ictimaadkan cala rukab iyagu kuba tegay way jiraan kuwa iyagoo bal maalan jalsadii istiraaxada aan kuba tegina way jiraane laakiin inta badan kolley waa hab malaa yar aada ay isugu dhow yihiin khaasatan istiraaxada iyo alictimaad cala alardi ee bal waxay kale yihiin waa intaas arrinkuna ee aimadan iskaba daaya xataa saxaabadiibaa barhkood suduruqadamay kuba kaci jira sia ibnu mascuud iyo de iyada ay kaba sugan tahay bal xadiis waa jira xadiiskuma xoog badnee iyo in saxaabo kalena way jiraan kuwa iyagu dhulkastan maalik ibnu xuwayris iyo gacmaha kuba cuskanayay oo saa kuba kacayana way jiraan aimadnu kolley waa dariiqay kala mareene bal suuradu kolley taas bay ahayd labada xaalo oo suduruqadamayn baa lagu kacayaa iyadoo jilbii laba cuskanaya iyo may eh gacmihiisa weeye waxaan uu ku cuskanayo walow lafdigu aanu kayfa yactamidu cibaarada dhigtay dhulkii intuu gacmihiisa kuba cuskado uu sidaa ku kacayo arrin kale iyadna jirto halkan dee kolley laga yaabaa aimada hore isaaradeed inaanay jirin ee in isaaro mar dambe ah kolley ay tahay oo waa masaladan kolley lafdi baa soo arooray inuu sidaa ruuxa caajinka ah oo kale bal u kacayay ibnu salaax iyo kayrkii waxay kuba fasiraan caajinku lafdigu xataa haddii aanu xadiidku xoog badnaynba macnuhu inuu caajinku yahay ruuxa da-da ah ruuxa caajiskee da-doo kale oo oday weyno oo dee balkacayo oo kale dee muxuu baahi dhulka ayuu cuskadaa taas oo kale laakiin barhkood baa waxay u fahmeen lafdigan caajin inuu yahay sida ruuxan ama cajiin oo kale qooshayo ama samaynayo oo kale ay leeyihin gacmuhu ururinayaayo marka ay noqoto marka la kacayo in gacmihii inta sidaa loo ururiyo laguma kaco kale waxaan ognayna laba culimadeennii dambe kaba mid aha labadiiba haatan way dhintay raxmatullaahi caleyh waa albani raximahu llahu tacaala iyo bakr abuzayd oo kale bakr abuzayd risaaluu ku leeyahay kolley tan uu kaba hadlo dee in san gacmihii loo ururiyo uu kuba diido bal kitaab risaalo kaleu leeya oo dee aan taa ahaynoo laa jadiida fi salaa macnaa wax cusub oo salaada kusoo kordhaya ma jirta iyo ayuu ku soo daraa uu leeyahy waa umuurahan waa wax mar dambe laba yimo intaasoo qarnicidi aanay odhan lafdiga caajinna waa taas kolleyna waxaan filayaa tamaamulmina albani ruuxan aanu magacaabine uu radeeya waa isagoo kaleo waa albani ikhtiyaarkii taasoo kalena ah in dee inta gacmihii san loo ururiyo laguma kaco bakrina uu leeyahay dee waa arin imika uun yimi oo waa tan uu leeyahy laa jadiida fi salaa intaasoo dee qarni wax san odhanaya ma jirto caajinkana saa ibnu salaax iyo kayrna ay kuma fasireen waa ruuxii muslimkaa dadaha ruuxaa dadiina markuu kacayo gacmihiisa cuskada oo dee isagiina toosuma kacayo waa ruuxu daa oo gacmihiisa inuu cuskado un mooye si kale umaba kaco macnuu uu taa yahay bal waa iyadna masale calaaqa la lehe tan leenahay waxa weeyaanuun labada xaaleen sheegaya xaleye sudurulqadamayniy waa taas waa laba xaalo oo culimmada iyo bal saxaabadii ay kuba qaybsan yihiin arrinkuna waa istixbaab uune maaha wax meesha laazimiyo taas kayfiyaadkii unbuu kaba mid yahay ee sudurulqadamayna macnaheedu taas bay tahay tan kale ee bal maalan mayee dhulku cuskanayaana suuradeedu bal taas bay noqonaysaa waa adigu casharkii xalayta un baabu man lam yara tashahuda alawala waajiban biana anabiya sala allahu calayhi wasalama qaama min alrakcatayni walam yarjic casharkii xalay waxay noo dambeeyey bal ruuxu markuu atixiyaadka u fadhiisanaya sida uu fadhiisanayo ee umuurtaasna hagaag baan usoo aragnay oo ah in iftiraash iyo tawaruk labadaba atixiyaadka ay noo yimaadeen a'imadana barhkood iftiraashuun qaatay oon tawarugii qaadan kuwa tawarurkun qaatay oon iftiraash qaadan sidaa imaam maalig oo kale ay jiraan iyo ku labadaba axaadiistii ku wada camal falay sidaa imaam shaafici iyo imaam axmed iyo oo iftiraashna atixiyaadka hore ka dhigay tawarurkna atixiyaadka dambe masaladii labadooda ku kala duwan yihiinna waa taan soo sheegno xataa kala duwanaanta imaam axmed riwaaya jirta ee aimadii madhabka barhkood ay soo naqliyeen oo ah inuu dee xataa salaadu hadday laba ragcadoodun tahayna tawarurka laba imanayo waa riwaayo labaad ee riwaayada mashhuurka ee madhabaanku mashhuurka ayaa taasba ahayd oo markaa bal arinkaas fadhigu siduu u dhacayo way inoo horeysay fadhigu siduu u dhacayo waa kayfiyadiisa taas xagga dumarkana dee way jiraan waa arinta uu soo dhigtay malaa imaam imaamkana waa ikhtiyaarkiie qolooyin saxaabada qaar dumarkiina oo laga soo naqliya kuwo ka dambeeya iyagu dooranayay saa ibnu cumar iyo haweenaydu marka ay fadhiisanaysa inay tarabuc u fadhiisato bal taasna way jiraano waa arrinta ugu soo dhigtay ee maxaa baabkan iyo abwaabta inoo bilaabmaya ay tahay bal fadhigii garanaya sidii loo fadhiisanayaye waa atixiyaadkan horta maxaa yahay fadhigan la fadhiisanayo iyo atixiyaadkan la aqriyayo xukumkiisu muxuu yahay horta mawaajib baa mise waa sunno waa mid waata uu horreysiin doono khaasatan ka hore arrinta kalena maxay tahay adciyadan ama dee dikrigan iyo ammaantan timi ee halkan la aqriyayo ba lafdigeedii taas waa arrinka imika abwaabta dambe ama kayfiyadii juluusku iyada waynu soo maraye waa juluuska naftiisa waa laba arrimood baa suwan juluuska naftiisa la fadhiisanayo ee de atixiyaadkiina fadhi baa lagu aqriyaye iyo atixiyaadkan laba aqriyaya labadaba xukunkoodu muxuu noqonayaa waana ta abwaabta ama casharka caawa aan kuba arki doono biidn illaahi tacaala de intii uu kitaabkeena kaba dhiganayay waayo axaad markaa umuuro kala duwan oo halkan amaan siiq kala duwan iyo adciyo kala duwan oonu sheekhu warin baa jirto kitaabka inooguma sugnayn markaa wuxuu soo horreysay wuxuu ihi baabu man lam yara macnaa baabu bayaani man bal markaas wuxuu baabaysan yahay bal ciddii iyadu aan ictiqaadin een qabin een arageen kuba tegin atashahuud alawala atixiyaadka hore waajiban waajib inuu yahay bal atixiyaadka hore ka dambe waa inoo dambeeyaaye ciddii iyagu culimmada ka mid ahayd ama aimada ka mid ahayd ee iyadu aan arkin kuna tegin inuu waajib yahay ayuu baabkiisii yahay marka markuu tii dhigtay tarjamada oo xukumkii ah ayuu xukumka daliilkiisiina raaciyey walow dee imika halkan arinkan sidan uu usoo dhigtay oo cibaaradii isagu jasmin uu imika arintii jasmiyey aanay meeshii ku jirin oonu odhan dee atixiyaadka hore waajib maaha iyo waa waajib midna aanu odhan bal ciddii iyadu taa kuba tagtay wixii mustanadkooda ahaa mustanadkiina waaba ka raaciyey matnigu wax tarjamaduu raaciyo wuxuu yidhi lianna nabiya nebigu sala allahu calayhi wasalam qaama uu kacay min aragcatayni labadii ragcadood waa ujeeddadu markuu laba ragcadood tukaday halkii uu ka fadhiisan lahayna laba ragcadood oo kasta oo dee waa fadhiisanaya rasuulka ilaahay waxaan malaa salaada habeenimo kolkol iminka badan israaciye aanay ahayne labadii ragcadood oo dee markaa dabadeed in la fadhiista ay ahayd ayuu rasuulka ilaahay sahwi ahaan iyo ilow ahaan uba kacay walam yarjic soomuu laabmin oo ha kaco waanay tasbiixsadeen halkan tasbiixda inooguma sugnee dee waanay markii dambe raaceene laakiin dee xadiidkan iyo sharaxiisa iyo umuurihiisa badani waa kitaab marka abwaabta sahwiga waana inoo dambaysaayo weli waxoogaabay taasi jirtaa ee imika halkan waa atixiyaadkiiyo xukumkiisu u soo qaataye rasuulka ilaahay soomuu laamin markaa waa xukumkii iyo daliilkiisiibaa wuu israaciyey markaa maxay tahay xaggee xadiidkan inoo soo so wada iyo cibaaradan imika dhigtay xadiidkii kaba mid aha ay uga daliil noqonaysaa inaanu waajib ahayn dee hadduu waajib yahay rasuulka ilaahay dibbuu ugu soo noqon lahaa oo markii dee bal welibaa la tasbiixsaday tasbiixdu way dhacdaye dibbuu usoo noqon lahaa uu fadhiisan lahaa intii uu kacay dabadeed dee kol haddii uu kuba soo noqon waayey uu salaadiisii iskaba watay taasi maxay caddaynaysaa inaanay rukni laga tegay arrintu ahaynoo dee rukniga waaba lagu noqonayay ee bal taas oo aanu waajib ahayn bay taasi daliil u noqonaysaa wejka dalaaladu halkaaba weeye kalaamka culimmada iyo markaa khilaafkooduna ama aragtidooduna ikhtilaafkoodu halkani wuu inoo dambayna xadiidku waa kan uu soo dhigtay xadaثna abulymani qaal ahbarana شhucayb can الzuhriyi qaala xadaثanii cabdالرaحmaan bn hurmusa mowlى bani cabdالmuطلbi waqaala maraة mowlى rabيcaةa bn الxaariثi أن cbdالlahi bna buxaynata wahuwa min أsdi shanu'ata wahuwa xariif lbani cabdi manaafin wakana min أصxaabi الnabiyi slى اllah عalayh waslm manaa qaala ana الnabiya slى اllah عalيه waslm horta xalayna maynaan arag wax cusub caawina saas oo kale cid cusubi ma jirto waa ciddii aan arki jirnay kitaabka kusoo noqnoqon jirtay bal waa dadkii badnaa ee kitaabka in badan kusoo noqnoqonayay zuhrina xadiidkan muxuu yihi cabdiraxmaan ibnu hurmis baa ii waramayoo haddaba isagaa markuu sheegayay kolna wuxuu yihi mowlaa bani cabdilmualib ibnu hurmus baanu sifaynayaa marna muxuu yihi mowlaa rabiicata bni alxaarisi buu yidhi waa zuhri uun kalaamkii horta cabdiraxmaan ibnu hurmus waa ninkii acaraj la odhanaya iqada ahaa weeye haddaba cabdiraxmaan ibnu hurmus mowlaa bani cabdilmualib iyo mowlaa rabiicata bn alxaaris waa isla miduuna wax tanaafiyi kama dhexeeyaan waayo xaariskan ama rabiicahani waa rabiicatu bn alxaaris ibni cabdilmualib weeye kolla markaa welihiisa waa dadkii lahaa ee dee awowgii bal maalan qoladan le unbuu u tiiriyey oo waxa weeyaanu taas buu yidhi waa in marka la eego dadkii mawaalidiisa awowgood kolla ninkii mawlihiisa ahaa oo rabiicatu bn alxaaris ibni cabdilmualib ah ayuu u tiiriyey rabiicana markaa rasuulka ilaahay adeerkii ruma ayuu noqonaya waaya xaaris dee qablalislaam buu dhintay be waa dee malaha waa akbar cabdilmualibna waa dadkiisi malaa kuwii ugu waaweynaa ee waxa weeyaan waa dee marka la eego waa in waxa weeye waa adeerkii weeye laakiin dee qablalislaam buu ahaa bal marka la eego raggii rasuulka ilaahay adeeradii ahaayee dee xamse iyo cabaas iyo qolooyinka umuu dhoweyn iyo aabihii iyo aad buu ugaba weynaayo dee dadkii uu isagu dhalay barhkood rasuulka ilaahi way kaba weynaayeen oo sida nofal ibnulxaaris iyo rasuulka ilaahi waa kaba weynaa oo dee ninkaasi dhalay haddaba waa arrinku waa kaase wax iskhilaafi ma jiro baan leenahay waa macno uun haddaba muxuu markaa cabdiraxmaan ugu waramay ana cabdallaahi bna buxaynata ninka cabdillaahi bna buxayna la ydhaaho wa huwa min asdi shanuu'ata reerka asdu shanuu'a la ydhaaha ayuu ka dhashay reerkaas wahuwa xariifun waana xariif buu la ahaa libani cabdimanaafin reer bani cabdimanaaf buu xariif la ahaa wa kaana min asxaabi nabiyi sala allahu calayhi wasalam rasuulka ilaahi asxaabtiisina ka mid buu ahaa ninkaas baa muxuu yihi ana nebiya alxadiidka waan gaari doonaa ninkan cabdullaahi bnu buxayne horta buxaynadani waa hooyadii isaga cabdulaahi ibnu maalik ibnu qashbi baa la yidhaha ibnu lqashbi ayaaba laba yidhaahaa oo waxa weeyaan cabdullahi ibnu waa hooyadii waxaana in ay tahay isaga ee aabbihii maka ama awowgii baa yimi maka iyagu markaa reer maka may ahayn marka reerkan reer cabdimanaaf ayuu waxa weeyaan xilfi laba galay barhkood baa kaba dhiga cabdulmualibba ama dad qoyskane laakiin dee se ibnu sacad iyo reer bani mualib ibni cabdimanaaf baa xilfigiisa ama uu la xilfi iyo ulaba galay cabdilaahina markaa intuu reerkii kaba guursaday buxaynadani reerkan bay kaba mid ahayd reer cabdimanaaf ama bal haddaan si kuba socdo kolley malaa waxna marka dambe uu xadiidkiisa soo celiyo intaa wax ka siyaadsan insha allahu tacaala yar iskhilaaf meelo yar jira ma reer bani cabdimualiba mise waa reer bani mualib oo laba reeroo dee isla mid ah cabdimualibna waaba mualibku ninkii addoonkiisa lagaba dhigay oo adeerkiiba ahaa ee aabihii laba dhashay mualib ibnu cabdimanaafe ayuu xilfiga laba lahay haweenaydu reerkaasay kaba mid ahayd oo way dhashay laakiin isagii waa loo tiiriya ina maaligna weeye waana hooyadii buxaynadani asxaabtii rasuulka ilaahina ka mid weeye waa nin maka kuba islaamo waa dadkii hore markaasoo iyo waa reer maka ayaa wuxuu yidhi ana nebiya nebigu sala allahu calayhi wasalam sallaa waa tukiya bihim waa dadkii markaa meesha joogee saxaabadii ahaa adduhra salaad duhur buu tukiyey faqaama uu kacay rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh fi ragcatayni labadii ragcadoodee aluulayeyni hore waa labadii ragcadoodee hore ujeedadu markuu labadii ragcadoodee hore tukaday halkuu ka fadhiisan lahaa u ka atixiyaadsan lahaa ayuu kacay oo lam yejlis muu fadhiisan atixiyaad uma fadhiisan faqaama annaasu dadkiina way kaceen macahu isaga maciisii oo dadkiina way raaceenoo rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu calayh way raaceen oo way kaceen kolleyna laftii ama dambeeyo dee kolley waa taan leena abwaabtiisii sahwiga ayuu meeshiisii u badnaydba ee lagagana hadlaya ay tahay halkaa riwaayo waxaa kuba timi inay tasbiixsadeen laakiin way kaceen oo way raaceen rasuulka ilaahi markaa ma soo noqon oo maaha dee inta iyagiina raacayn inuu isiloobo ilowgiisii uu salaadii kuba watay atixiyaadka inuu kaba tegay waa kan oo tasbiix baaba dhacday laakiin ma soo noqon rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu caleyh xataa idaa qadaa marka uu dhammaystay oo salaata salaadii ee salaadiisii salaamtii un baharsan intii kale uu gutay uu dhammaystay wantadara ay sugeen annaasu dadku tasliimahu salaamo naqsigiisii inuu salaadii ka baxo assalaamu calaykum yidhaha dadkiina ay sugeen ayuu kabara rasuulka ilaahay allahu akbar buu yidhi walxal huwa jaalisun isagoo fadhiya ayuu allahu akbar yidhi fa sajada waa sujuuday sajdatayni laba sujuudood dee takbiirtaa keliyana kumuudayn ee markaa hadday tahay intiqaalaadkiisii kalena dee markuu sujuuddii kale ku naamayey markuu kasoo toosay umuurahaasoo dhanba uu takbiirtay rasuulka ilaahay xadiidka inooguba timi taas fasajada sajdatayni qabla an yusallima intaanu salaadii ka bixin inu salaamo naqsan buu laba sujuudood oo sujuuddii sahwiga ayuu laba yimi uma bacdigeed sallama uu salaamo naqsaday rasuulka ilaahi salawaat ullaahi wasalaamu calayh salaamtiibu adigu salaadiibu kaba baxay bal xadiidku dee sahwiga iyo umuuraha ku tacalluqsani waa taan leena meel bay nooguba imanayaan in markay noqoto san oo kale atixiyaadka dhexe haddii lagaba tagana sujuudda sahwigee laba imanaya in dee qabla salaam ay tahay xadiidka way nooguba sugan tahay waataynu soo marnay xadiidkii abu hurayre iyo kuwa aynu kuba soo marnay isagoo rasuulka ilaahi bacda salaam dee waxa weeyaan sujuudayna waynu kuba soo marnay dee kalaamkeedu waa meelaha kale iyo say axwaashu kale tahay labada xaalaba rasuulka ilaahay qowl iyo ficilba way uga sugantay amar uu dadkii amray ama qowl ah iyo ficilba qabla salaam iyo bacda salaam labadu way kaba sugan yihin mid kasta qowl iyo ficilba adaygu ayaa meesha kuba timi eewan marka meesha maxaa yaala rasuulka ilaahay umuu laamin fadhigii umuu laabmine sujuudu sahwi baa kabay marka taasi maxay tilmaamaysaa siduu sheekhuba uba dhigtay ee hadduu waajib yahay rasuulka ilaahi waa kuba noqon lahaa taas uu waajib uu yahayba oo waxaa markaa iyagu ay taa tahay sujuudu sahwigu shay waajiba kama naacib noqdo oo dee waajib haddii lagaba tago horta waa in isagii lalaba yimaadee kol haddii sujuudu sahwi kuba kaaftoomay aanu kuba noqon inuu sunno yahay bay taas inoo caddaynaysaa ama ay tilmaamaysaa koleyna waa jumhuur lculamaa qowlkood akaru ahlicilmi qowlkooda weeye inuu sunno yahay oo taas dee bal matalan taas oo haddii dee sahwi looga tagana san oo kale aan loo laamayn kol hadduu ruuxu agaag u kacay sujuud sahwina laguba kabayo waa jirtaan dawaaif culimmada kaba midoo wujuubkiisa kuba tegaya waxaa ka mida layt ibnu sacad iyo isxaaq iyo axmed malaa qowlkiisa mashhuurka xataa waa qowl shaafici leeyahay dee qowlkii madhabka mashhuurka ku ahaa yaanu noqoninbe bal markaas oo laakiin kuwaas iyagina waxay kollay kala qaadkoodu noqonaya waxyaalahan waajibka ah dee ama farad iyo waajib aan kalaba qaadna eh wax dee sunno lagu sujuud sahwi uu kaba iyo waxaanu kabin baa jirto walow uu waajib yahay haddana haddii laga tago sujuud sahwi baa laguma kabaya marka meesha waxaa kaba soo baxayo qolooyinkan le waajib maaha ruuxu hadduu camdi ugaba tago salaadiisu kuma burayso kuwa iyagu yihi waa waajib sahwigii hadduu uga tago sujuud sahwi buu ku kabayaabay leeyihin laakiin hadduu ogaan uga kaco salaadiisu way buraysaa ciddii tidhiyo waa waajib waa waxa umuuraha kaba ratibmaya bal maalan taas weeye ee akaru ahlcilmina qowlkoodu kan weeye de aimada qaarkoodna kollay hadduu waajib yahay sujuud sahwi laguma kabeen waaba iyagoo odhanaya waxyaalo waajibaa jiro sujuud sahwi laguma kabo dee imaam axmed agtiisa takbiiraadkan intiqaalaadka tasbiixdan rukuucda iyo sujuudda dikrigan ictidaalka umuurahaasoo dhami waajib bay kuma tiriyaan haddana sahwigoodu aanu salaadii burinahayn oo iyada sujuud iyo waxyaalaha laguma kabayo bal markaasin waana taan leenahay qowl lishaaficina weeye si akaru ahlicilmi dee sad imaka tarjamada usoo dhigtay ayaa qowlkoodu yahay baabu tashahuudi alwali we ama baabu tashahuudi fi luulaa taasi waa haddii lagaba tago tashahudka hore maxaa xukunkiisu noqonaya ama mawaajibba mise maaha ayaynu baabka kuba soo aragnay imakana waxa weeyaan bal atixiyaad inuu jiro bal fadhiga oo atixiyaadka hore ayuunbaa kolley baabkii hore kama dheera oo baabkii hore kama dheera fil uulaana wuxuu u wadaa waa filjalsati aluulaa maaha ragcadda koobaad maaha ee waa jalsada hore ee fadhiga dee sadi salaada kuba sugan fadhi markay idlaaqaanna inta badan fadhiga atixiyaadkaay u jeedaan marka fadhigaa hore ama salaadu saddex ragcadood ha noqoto ama mid markaa afara haba noqotee laba fadhi bay yeelanaysaa haddaba fadhiga hore bal atixiyaadkii lalaba imanayey la fadhiisanaya atixiyaadna laba aqriyay kaas buu baabkeeliyahay xadiidkan buu inoo keeni xadaثna qtaybة بن سacيid qal xadaثna bkr can jacfar bn رabيcaةa can اlacraji can cabdالlahi bni malik acraj waa ninkii marka dhoweyd cabdالرaحmaan ibni hormus uu lahaa can cabdالlahi bni malik ibni buxaynana waa kan aabihii iyo hooyadii baabuu istiraaciyey oo bal maala markaas cabdالlahi bni malik ibni buxaynata markaa buxaynana waa hooyadii baan nidhi malikna waa aabihii waana kuba shuhroobay waana taa xadiidkii hore hooyadii oo keliya loo tiiriyay ay noogaba sugnayd halkana culimmadu waana sida inoo taalaba ee waxay leeyihin ibni buxayna markaas maaligtan sifo uma aha oo maaha macnuu maaligii ina buxayno ahaa ma aha sifo uma aha waxay sifo u tahay cabdilaahigii maalik waayo waa xaaskiisiiba waa haweenaydiisii markaa ibni buxayna maaha maalik sidaa daraaddeed baa halkan aliftii ibni laba qoray oo marka kelimadan ibni hamsadeeda hamsatu wasriga dee marka la aqriyayo haddii cindalwasl way dhacdaa marka aan la waslinayna waa la aqriyaa ee marna lagama tago dee ma jirto bini in la yidhaaho iminka cabdilaahi bini maalik la aqriyaa waa laxni wax toosan maaha hadal oo dee ma jirto kalaamka carbeedna ma noqonayso cabdilaahi bini maalik dadkeenoo sida dee kolkol barhkood ay yidhaahaane si ayn hamsa aliftani waxa loo gooyey dee markay laba calamoo sidaase dhexdooda dhacdo sadar bilowgeedna aanay dhicin aliftan waa la iska gooyaa takfiif ahaan walow xaggii qiraa'ada iyo marka la aqriya markaan la aqriyayn qaacidadii dee hamsatu wasriga ay u khuduucayso haddaba laakiin maxay tahay iminka maalik iyo buxayna dee ismay dhalin laba markaa calam oo dee midkood waalidka kale uu yahay dhexdoodii may dhicin saa daraaddeed aliftii markaa iminka halkan way qorantay sababto dee waa marka laba calamoo isdhalay oo awal sadarna ahayn baa alifta laga tegi jiray imanka san baa loo qoray sababto ibni buxayna sifo uma aha maalika cabdilaahidii ayuunbay sifo u tahay wuxuu ihi qaala cabdillaahi ibni maalik baa yidhi sallaa binaa rasuulu llaahi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay baana tukiyey aduhra salaad duhur faqaama uu kacay walxaal calayhi korkiisa juluusun fadhiyahay macnaa iyadoo meeshu meel fadhi ay tahay waxba cibaaradan kama dhalanayso ama lagama qaadanayo inuu dee juluuskaasi waajib isaga ku ahaa oo juluus waajibiyadu korkiisa yahay waa maxalkani maxal juluus buu ahaa laba ragcadood buu dhammaystay markaa inuu fadhiista yahay falamaa kaana kumuu soo noqone falamaa kaana fii aakhiri salaatihi salaadiisa aakhirkeedii marka uu kuba sugan yahay ayuu sajada sajdatayni laba sujuudood sujuuday walxaal huwa jaalis inuu fadhiyo bal tarjamadan iyo tii hore sida imaamka kirmaani uu sheekhu kaba soo noqonayo ama imaamku wuxuu leeyahay farqiga udhexeeya tii hore waxay ahaydun inuu ku caddeeyo inaanu tashahudkaa hore waajib ahayn tanna markaa maxay tahay in fadhigani mashruuc yahay in la fadhiistaa dee inaanu waajib ahayno waa kaa aanu laabmin kana waa inuu mashruuc yahayoo dee wax jidaysan yahay markaa marka la leeya waxaasi waa mashruucuna macnihiisu dee kii waajibkaa waa mashruuc waa la odhan kii sunnahana waa la odhan oo wax ka acamsan waajib iyo sunne ee bartan dambana macnaha iyo halkan uu laba yimi taas bay tahay taa horena waa inaanu waajib ahayn caddaynteedoo dee waana kaa raaciyeyba tarjamada wixii halkii wixii loo daliishanayay inaanu waajib ahayn baabutashahudi fi laakhirati baabutashahudi wuxuu u baabaysan yahaa atixiyaadkii fi laakhirati ragcadda dambe la atixiyaadsanayey isaga bal markaas siiqadii buu inoo keenaya halkan fi laakhirati iyo fi lakhirati waa isla mid macnuuna waxa weeyaanuun ragcadda hore haddaan halkan idhaha ragcadda dambena way inoo noqonaysaa ee salaada haddii aan idhaahno fi ljalsati alaakhira taa horeba san nidhi atashahudi fi luulaa fi ljalsati aluulaa taas dee ragcadda hore ma noqonayso ee waa jalsada hore tan haddaan idhaahno fadhigii dambe iyo haddaan idhaahno ragcaddii dambeba labada laftiba waa inoo qabanaya ee bal tashahudkii ragcadda ugu dambaysa la atixiyaadsanayay ayuu baabkiisii yahay lafdigan tashahudna dee ataxiyaatu laga bilaabay ilaa dhammaadkiisa tashahud la yidhaahe wixii ugu mudnaa marka la eego kelimaadkan atixiyaadka ayaa shahaadadan ilaahay loo qirayona ilaahiyo ama uruhiyo loo qirayo rasuulka ilaahayna risaalo loo qirayo ee islaamnimaba wixii laguma soo gelayay ahaa ayaa ugu mudan markaa taqliib ahaan juskii ugu mudnaabaa la qaatay oo magacii looga wada dhigay tashahud eh oo waayo lafdigan shahaadadee kuma sugan ee dee uguba mudane waa dee atixiyaadkii haddaba taas buu baabkeedii yahay iyada bal markaa xagga xukunkiisa iyo kaa dambe marka dambe ayaan yar eegi doonaayo xadiidka ayaan laqbaynaynaa wuxuu yihi markaa musanifku xadaanaa abu nucaymin qaala xadaana alacmashu can shaqiiq bni salamata qaala anahu qaal qaala cabdullaahi kunaa idaa sallaynaa khalfa nabiyi sala allahu calayh wasalam qulnaa assalaamu calaa jibriila wa mikaa'iila sanadku saa aan sheegayo wax horeynu soomadawa dadkii weliba soo noqnoqonayay oo cidba markaa caawa aan tarjamayna sidii xalayba may jirin laakiin haddaan su-aal meel yar idhaaho sheekha markaa bukhaarina wuxuu yihi xadaanaa abu nucaym kunyadiisii buu sheegay saxaabiga cidda ka warinaysana imakaan shaqiiq ibnu salamuu yidhi waxaa laga yaabaana kitaabka way ku soo noqnoqdeen abu nucaymkan waa kunyo magaciisa iyaa sheegi kara safaraa taagan ninkaa ugu dambeeya qaadanaya maxamed ibnu salama waay haye kumaad odhan dee de waad iska hadashood horta inaad sugtayd balsiayo kole dii lama yidhi adigu noo xadan fadl ibnu dukayn weeye xamed ibnu salama halkan dee sheekhba uma aha in bukhaari oo taas bal kitaabkaba saa uguma sii jirjiro meelmool mooye waxa weyan waa fadl ibnu dukayn abu nucaym ayaa la yidhi shaqiiq ibnu salamana bal cid kale ya abu waail kunyadiisa waaya cabdillaahi dana kolley waa cabdillahi bni mascuud weeye shaqiiq ibnu salamana aan usoo arki jirnay bal dee waxaa laga yaaba dhawaanba inuu inoo yimaado saas wuxuu yidhi cabdullaahi kunaa waxaanu ahayn idaa sallaynaa markaan tukanno khalfa nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka ilaahay gadaashiisa qulnaa waxaanu odhan jirnay assalaamu calaa jibriila wa mikaail oo markay fadhiistaan ayay tan odhan jireen waa intaan atixiyaadkiiyo dee san aanu rasuulka ilaahay barin salawaat ullaahi wasalaamu calayh salaami way salaamayaan malaa'igtii afraadkaba mid ay tirinayaan dee malaa'igna ma koobi karaan markaas assalaamu salaami calaa jibriila jibriil korkiisa ha ahaato wa mikaa'iila mikaa'iil haba ahaato korkii assalaamu calaa fulaanin wa fulaan kuwana waa malaa'igtii un kuwa kaba mida ayay magacyadooda sheegayeen dee midharbay kale ay kaba magacaabayeen taasaanu odhan jirnay ayuu yihi saas oo waa salaadii ay tukanayaan oo jidaysanoo la tukanaya ayaana atixiyaadku markaa dambeeyey marka la eega alfaadan fadhigina waa jira ee alfaadan lalaba imanayo dee kolleyna waa laga yaabaa in qisooyinka iyo waxyaa laguma maqlo habeenkii micraajkii oo kale in dee waxa weeyaan atixiyaadkii siixu rasuulka ilaahay iyo waxyaalo dee qiso saasay isku yar hagaajiyaane dee wax ka jiraa ma jiraane waa waqti dambe uun arrinku faltafata wuu daymooday ilayna xagga yaga rasuulullaahi sala allahu calayh wasalam rasuulkii ilaahay fa qaala rasuulka ilaahay baa yidhi kolley waxaad moodaa siyagoo salaaddii ku jira inuu xaggoodii soo dayey dee waaba tan ee laakiin dee xadiidka riwaayaadkiisa kale ay noo caddaynaya waa markuu salaaddii ka baxay ee uu dhammaystay buu xaggoodii soo dayay oo wuxuu yihi ina allaha huwa asalaam ilaahay isaga ayaa ah dee assalaam magaciisaabaa assalaam ah kaa isagoo addoomihiisa nabadgeliya ama kaa aafaad iyo naqaa'is dhammaanteed ka badbaadaya dee naqsi dhammaanti isagu kaamilka ahee naqsi dhammaantiisa uu kaba nasahan isagaaba ah dee salaam iyo nabadgeliyana xaggiisay kaba timaadaan kolley in bilowga hadalkanna xadiidka way inoo dambaysaayoo dee markaa dhowaanba haddana wuu keeni doonaa ee waxaa kuba sugnayd inay odhanayeen markaa iyaga xadiidka riwaayo inoo dambaysa inay odhanayeen markaa salaada assalaamu cala allahi min cibaadih aa lafdiga inoo dambeeya ama qabla cibaadi salam lafdiga dee meel dambena kitaabka ku imaan abi daawud iyana ay kuba wariyeenoo iyaga markan hore intaanay jibriil iyaba odhan ayay odhanayeen assalaamu cala allahi qabla cibaadih markaasaa dee hadalkaasi hadal laa'iqa maaha ilaahayna taas u laa'iq maaho waa xadiidka sanba assalaamu cala in allaha wasalaam way halkan inooguma bilaabmay waayo lafti baa inagaba maqan riwaayada dambe inooguma imanoo inay salaamta ay odhan jireen assalaamu cala allahi qabla cibaadihi ama min cibaadihi sa laftiga inoo dambeeya wuxuu rasuulka ilahi yihi salawaat ullaahi wasalaamu calayh in allaha ilaahay wasalaamu isagii baaba ah asalaam magaciisii baa asalaama ka wax badbaadiya ee waxa weeyaan salaam nabadgeliya iyo amni iyo wax kasta xaggiisa ay kaba yimaadaan waa isaga ka isagu dee naqaa'is iyo wax kastaba kaba nasahni isaga weeye marka wax laa'iqa maaha in la yidhaha asalaamu cala allahi laa'iq maaha ee fa idaa sallaa hadduu tukada axadukum axadkiin falyaqul ha yidhaaho ataxiyaatu lilahi tan buu baray riwaayo nasaa-i oo dee cabdullaahi bni mascuud unbaa ayd rasuulka ilaahay ilaahay wuxuu siiyey ama uu baray fawaatixa alkhayri wa jawaamica waa khayrka jawaamicdiis iyo dee waa kelimaadkaa jaamaca iyo taas oo kale oo bal markaa rasuulkii ilaahay baa dee iyagii markaa baray inay tan la yimaadaan atixiyaadkan dee wax kastaba u shamlinaya halkay assalaamu calaa fulaan calaa fulaan calaa fulaan oonay tiradoodana dhammaynayna odhan lahaayeen cibaaro keliya usoo wada ururinaysa oo ruux kastoo saalixaan gaadhaysa ayaa markaa kuna timo rasuulka ilaahay barayba ee wuxuu yihi in faidaa sallaa axadukum falyaqul ha yidhaaho ataxiyaatu lilaahi waalsalawaatu waadayibaatu asalaamu calayka ayuha nabiyu waraxmat ullaahi wabarakaatu assalaamu calayna wacalaa cibaadillaahi alsaalixiin weli muu dhammaanee ictiraad weeye fainakum idaa qultum ashhadu an laa ilaaha illa allah waashhadu ana maxameda cabdu warasuulu bal waa in xadiidkii ama taxiyaadkii iyo tashahudkii tashahud ibnu mascuud culimmadu ay kuba idlaaqeen tashahud inoo yimo ina soo gaadhan oo kutubta inoogu sugan tashahudka ugu sixa badan weeye oo dad badani ay kaba wariyeen dee ibnu mascuudna ikhtilaafna dadkaa ka warinayaanu kuba sugnayn oo waa tashahudka ugu asaxsan waxa weeyaan tashahudyaasha bal maalan meesha yimi walow dhammaantood ay wada jaa-isiin wixii dee inoo sugnaadee rasuulka ilaah xaggiisa inoogaba sugnaada ama tashahudiyaadkaa jira ay dee wada jaa-isiin oo ruuxu hase hadal dambuun shaafici kaba soo noqlayna arrintiisu ahayd ama uu macnihiisu yahay ha yidhaha ataxiyaatu lilahi bal ataxiyaat waa jamcu taxiya kolley macaani dhowrana way kuba fasireenoo taxiyaat ataxiya ay kaba dhigeen bacna almulk waa boqornimadii iyo mulki iyo waxlaha waxaa kaloo taxiyada lagu fasiray albaqaau wadawaam baaqinimo iyo dawaam oo waxa weeyaan taasoo kale waa lagu fasiray dee bal waxyaalaha ataxiyaat waxaa kaloo lagu fasiray alcadama iyo weyni iyo taasoo kaleo cibaaro malaa kuwa hore jamcinaysaba uu yahay iyo ataxiyaad oo macnaa jamcu taxiyatin oo salaamihii iyo wixii laysku taxiyey laysku salaamaye layskuba bariidinaye bal intaba waa lagu fasiraye haddaan barhkood qaadano oon idhaahno ataxiyaatu bacnaa almulku ama albaqaau wadawaam dee ilaah bay u sugnaadeenoo mulkiga xaqiiqigaana isagunbaa leh hadday baaqinimo iyo dawaamna dee isagunbaa kullu dee waxa weeyaan shay kastaaba waa kaa dhammaanaya ee faani noqonaya ilaahunbaa baqaha iyo daa'imkaa iyo dawaamkaa leho albaqaa wadawaam haddii la yidhahdo cadamana cadamada dee ilaah baa subxaana wa tacala uba sugnaatay xagga marka taxiya haddii la yidhaha ya salaam waxay soo naqliyaan dee marka la eego in inta badan boqoradii oo kale wakhtiyadaas oo kale jiray in mid kasta taxiye u gaara iyo wax isaga gaaroo lagu bariidiyo dadka kale lagaga sooco dee ikraam iyo maamuus ay uguma sugnayd uu yahay markaa jamcintana taa ay too macnaa wax alla wixii macnaa taxiyaad guud ahaan iyo waxaa la yskuma maalan taxiya iyo wixii dee ilaahay laysku salaamay wixii uga laa'iq ahaa ilaahay isagay uma sugnaatay laba yidhaho bal macaanidaa hore aana ka sii xeel dheer wasalawaatu salaadihii salaadihii ashan cahdiyo way kaba dhigeen oo salaadihii faradkaa way kuba fasireen ama salaadihii guud ahaanba way kuba fasireen bal dee lafdigan salaatoo beecnaa waxa weeyaan adducaa u yimaada iyo alcibaada uba yimaada laguma fasiriye haddaba salawaadihiina dee ilaah baa subxaana watacaala loogu dhowaadaa isagaa lagu caabudaa isaga ayuunbaaba dee mutay in dee loo tukado ama bal waxa weeyaan isagubaaba mutay in la baryo marka isagay uba sugnaadeen waayibaatuna ayibaadkiina kelimaadkii waa hadaladii ilaahi yascadu lkelimu ayib hadaladii fiicfiicna ee wanaagsanaa ee waxa weeye bal taas dee isagay uba sugnaadeen oo taa bal afcaashiina dee waa kan ficilkii ayibna waa laguma sifeeya oo bal markaa wixii fiicnaa ee wanaagsanaa oo kale dee waxaanay noqonaysaa wixii isaga daraaddii loolaba yimaadee khaaliska ah wixii kale wax fiican ma noqonayaane ayibaadka ama kelimaad haba noqdeen aqwaal haba noqdeen ama afcaale iyadna ilaah bay uba sugnaadeen assalaamu calayka markii dee taxiyadii rabbi iyo wixii ilaah kuba tacalluqsanaayey ammaantiisii halkaa laguba dhammeeyey ayaa rasuulka ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh oo ashraf albashar ah dee khalqigana kii uguba mudnaa ah ayaa dee salaam waana wax isaga u khaaso waa khitaab lala khitaabayo salaadiina kuma burayso bal waa tan salaaddii inoogu jirta salaadeena aanay taam noqonayn haddaynaan laba iman dee waana arin isaga u khaasa wa assalaamu salaami calayka korkaaga ahaatay ayuha nabiyu waraxmat ullaahi wabarakaatu kolleyna xadiidkan aan hayno riwaayaadkiisa saxiixan iyo keyrkoodba ariftiiyo laamtu way la socotay uun waayo riwaayaadka qaarkood ee atixiyaadka kuwa soo arooray ayaa barhkood aanay laba socon imaam nawowina wuxuu sheegaa inay dee haddii salaamun calayka laba yidhaahana iyaduna arinku uu ku hagaagayo oo kuba ansaxayo walow dee ta mudani iyadoo aliftiiyo laamta la raaciyo ay tahy laakiin xadiidkan iyada riwaayaadkiisa aliftiiyo laamtu way jirtaa uun assalaamu calayka ayuha nabiyu waraxmat ullahi wabarakatu marka waxaan leenahay waa khitaab rasuulka ilaahay lalaba khitaabayo la salaamayo waxa weeyaan waana wax isaga u khaasa waayo kalaamkii kale dad kale lagula hadlayay salaadu waa kan kuba burayso de xadiidkuna markay noqoto rasuulka ilaahay xayaatadiisii iyo bacda wafaatihi oo kale wax isbedeli ma jiraan sida xadiidkan ayno ono saxaabadanba ama ibnu mascuud iyo markan shaqiiq iyo dadkan uu barayay si rasuulka ilaahay uba baray san unbuu kuba barayay siqo kaleo uu kuba barayay may jirin dee waana taa cumar ibnulkhadaab iyo isna taxiyaadkiisii ama tashahudkiisii mimbarka korkiisa uu dadka kaba barayay isaguna taasunbaabay ahaydba way jiraan meel dambe oo kitaabka ka midana wax ku iman doono weeye iyadoo bal maalan laftii ay sooba aroortay saa waxaanu odhan jirnay rasuulka ilaahay intii uu noolaa ama fii xayaatihi dabadii waxaanu nidhi assalaamu cala anabiyi oo khitaabkii bal markaa bal taas waxaa la arkaa duruka tacaduda inay timaado kalaamkeedna inooba dambeeye laakiin dee saxaabadii waa tantay u bari jirtee dee arrin kalena way jirtaayoo kolkol aan waxbayn taasin halkan rasuulka ilaahay markii dadkii ku daba tukanayay hoos bay uba aqriyayeen haddana assalaamu calaykum bay lahaayeen oo markaa inay lamay jahraynoo salaam isaga markaa ay ku salaam ha ahaata rasuulka ilahi golba salaamaya laakiin hoos baa loo dhigayo sunnaha tashahudka waa in la qariyo hoos in loo aqriyo guud ahaanba waa kii ka maqnaayo kama fogaa fii xayaatii isaguna san unbuu odhanayo dee markaasna ma joogino markaa qaybadiisaasuu maqan yahay iyo dee waxa weeyaan ruuxa uu kaba maqan yahay iyo dee imanka arrinkan kale ee waafaadkii waxa weeyaan wax farqiga udhexeeya ma jirto ruuxii lama khidaabayo dee wax dee markaa aad la hadlaysood isagii ku maqlayayna arrintiisu maahe laakiin bal wax soo arooray way jiraan sharaxana waa arki kartaan halkan waa kusoo qaaday laakiin meeshii matniga ay kuba sugnayd ayaa dambaysa assalaamu calayka ayuha nabiy waraxmat ullahi wabarakaatu taa dabadeed maxay tahay ruuxii isagaaba dee isa salaamaya dadkii kale addoommihii ilaahayno assalaamu calayna nabadgelyo iyo aafo laga badbaado iyo salaam waxay ahaatee korkanaga iyo wacalaa cibaadillaahi saalixiina markaa assalaamu calayka dan waa nabadgelya korkaaga iyo inuu magacii ilaahayba yahay taas xataa salaamtaan salaamina de waa laguba fasiray oo marka la yidhaha assalaamu ilaahi salaam waa ilaahay magaciisuba salaamka ayaa calayka dee xaafidun calayka ama raqiibun calayka ama musalimun calayka taas la idhaha xataa salaamtaan isa salaamayno dee waabatay laftiina kuma soo aroortay assalaamku waa ismi asmaada ilaahay ka mid ee dhexdiina kuma faafiyo maaha uun nabadgelyo in lagu wada fasire assalaamu calaykum tan aan is leenahay waa ilaahay salaamka ayaaba xaafidkaaga ah raqiibkaaga ah taasba macnahaasna waaba yahay oo halkana intaba in waxa weeyaan waa lagu fasiri karaa ama laguma fasiri ta hore khaasatan assalaamu calayna waa salaami korkeenna haba ahto iyo wacalaa cibaadillaahi asaalixiin addoomaha ilaahi saalixiinta haba dee ruuxuna kolley xadiidna waa kuba yimi rasuulka ilaahay marka uu ducaysanayo cid hadduu ducaynayo horta naftiisa inuu kuba bilaabi jiray adabtana way kaba dhigaanoo ruuxu hadduu ducaysanayo cidna uba ducaynayo waxay tahay horta inuu isaga iskuba bilaabo waana tanoo assalaamu calayna iyagiibaa dee dadkii ruuxii hadlaya weeyey taas ee isagu salaamtii laba imanayay dadkii kalena oo kan calaa cibaadillaahi asaalixiina rasuulka ilaahay muxuu yidhi fa inakum idinku idaa qultum waa intan waa ictiraad waayo shahaadadii baa inoo dambayso weli atixiyaadkii ma dhammaan idaa qultumuuha haddaad tidhahaan waa assalaamu calayna wacalaa cibaadillaahi asaalixiina asaabat waxay gaadhaysaa asiibaysaa kulla cabdin addoon dhammaantii oo lilaahi ilaahay u sugnaaday oo saalixin fiican fi samaai samada ku sugan iyo walard oo macnaa halka dee ay afraad malaa'igta ka mida tirinayeen oonay dhammaynba karayn hadday islahaan maanta oo dhanba tiriya intanba hadday tahay malaa'igtii hadday dadkii kaleba tahay oo saalixiinta intanbaa ducadan baa wada gaadhaysa oo waayo cibaaradan ah wacalaa cibaadillaahi lafdigan cibaad walow jamac yahay dee waa mudaaf waa kaa soo dee idaafaysan asaalixiinana alif iyo laan baa kuba suganoo labaduba alfaadda cumuumta iyo siiqda cumuumkay kaba mid yihiin marka cid gaara uun maahee waa addoonka soo ku sifoobay wasfiga ama malag haba noqdo ama dee malaaig dadk dadkiiba haba noqdee ayay ducadani gaadhaysaa waxaana yidhaahaan saalixu waa man qaama bixuquuq illaahi wa xuquuq alcibaad baa yidhaahaan ruuxa saalixi waa ruuxa xuquuqdii ilaahayna isagii u qumay xuquuqdii addoomahana u qumay kaasbaa saalixa oo markaa ruuxa qayb kuba yeelanaya ducada muminiintu ay u ducaynayaan dee salaad kastaba kuba jirta wax ka helaya xaddi ku yeelanaya waa ruuxii saalixa weeye ama kii aan saalixa ahayn dee xaddi kuma laha waayo ducada cidda loo duceeyey waaba tan oo kanbi ruux kastoo saalixii xadi iyo nasiibbuu ducada dadka muminiinta ay ducaynayaan salaadooda dhexdooda ama atixiyaadkii waxbaa ka soo gaadhaya أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله هل كان نستنبع حديث كان نوباتمي وأنا جرت هذا حديث ابن عباس كيسم رواية كقار كون إيا أبو موسى أو كلا إيا سوى ابن عمر أبو داود يكو بسو أن سيوح يسوي زيادية أبو كبرد إيا تاسة إن هل كان وحده ولا شريك له كسا أرورتي لكن حديث كان ابن عبا ابن مسعود سنباباتمي أساء أحد تشهدات كلا بركود بكو بسا أرورتي وأشهد أن محمدا عبده ورسوله معناها تاس لها waa taxiyaadkii waa kii ubal maalan waxaan leenahay uguba mudnaa ama marka la eego ugu raajaxsanaa ugu sixo badnaa atixiyaadkaas oo dhan atixiyaadkii bal markaa waxaana jirtayn dee atixiyaadyo kale oo soo arooray ibnu cabaas kiisii almubaarakaatu kuba sugantahay waa afraada muslim waa xadiidkan inta badan shaaficiyaduna kutubtooda kuba sugan taxiyaadka ee almubaarakaat kuba sugan tahay wowdanna imika halkan inooguba sugan oo kollay macno malaa soo kordhinaysaana halkaa ay kaba maqantaho si waxay sifaad isu wada yihiinba markaasi waa jiraa waxaa kaloo jira muwadaca maalika xadiid isagu tashahud cumaro halkaa almubaarakaat unbaa azaakiyaad kuba sugnayd oo mimbarka korkiisa uu dadka kaba bari jiray mid caaisho iyaduna kuba sugani waa jirtaa bal waxaa kaloo dee muslim iyo kuba sugan abi daawuud iyo abuu muusa alashcari atixiyaad uu isaguna inoo soo naqliyey oo isaguna bal maalan kitaabka inooguba sugan muslim iyo ee bal waxaan leenahay haddaba horta mid weeyaanoo arrinkoodu waa keebaa mudan keebaa fadli badan keebaa intaa u mudan iyo ikhtiyaarkooda fadliga badan ee tashahudaadkaas soo arooray oo dhan mid kastaba salaadiisii ruuxii kii uu ku tukaday way ugu dhammaanaysaa taasba weeye imaam shaafici baa raximah llahu tacaala isagoo doortay kaa ibnu cabaas oo afraadda muslim ah dee kana waxyaalo kala duwan bay ku raajax yeelaanoo barhkood sharax ay kuba sugan yihiin ayaa markaas isagaa wuxuu yidhaahaaba maalan markii uu isagu in taas uu sheegayay xadiidkaasba in axaadiid kala duwan baa tashahudka laguba wariyey kana kanaan anigu doortay oo dee kuwa kale aan kaba doortay buu leeyaho waxaan u doortay liannahu akmaluha lafdigana almubaarakaat ee ku sugan weeye keenan uu laba dheeryahay dee qur-aankiina waaba tan taxiyatan min cindi illaahi mubaarakatan ayiba oo lafdiga mubaarak qur-aanka kuma soo arooray bal hadalkaluu lahaa iyadoo la weydiiyey wuxuu u doortayna wuxuu kaba cabiray waa hadal aada u qayima lama ra'aytuhu waasican wasamictuhu can ibni cabaasin saxiixan kaana cindii ajmaca waakhara lafdan min hayri wa akhadtu bi hayra mucanifin liman yaakhudu bikayrihi mima saxa oo markaan arkay xadiidkani inuu waasac yahay marka leega tashahudkan oo alfaado ziyaadi ay kuba sugan yihiin gees kalena ibnu cabaas dee aan ka maqlay waa dee waasido isagoo saxiixo agtaydii uu kuba sugan yahay kuwii kale uu ka lafdibaba badan yahay ayaan qaatay anigoo ciddii mid kala qaadatayna oo waxyaalihii ansaxayna ku canaananahayn kii markaa mid kale ku atixiyaadsadayna waa jaa-isun markaa guud ahaana waa arrintu keebaa mudan uun ciddii aar culamaana kan imakaan haynay aar ahlicilmi doorteen oo xataa bacda shaaficiya ay kaba mid yihiin kanay doortaan way horreysiiyaan laakiin waxaan leenahay dhammaantoodba arrinkaasi waa wax wada jaa-isa waana wax wada bannaan balkii laba yimaadaba iyadoo xadiidku iminkan kaba sii baxayo dee casharku si inoogu yar socdo waa dee laqbaynaye kolley sharax dheer buu sheekhu sharxay fawaa'id badan leh qolooyinkiina fatxi waxaan odhan lahaa dee waxba ha ka tegina kelimada ha ka tegina kelimaadkiisu waa inta badan waa kalaam wada durar ma aho bal markaa taasay bacdalculamaa yidhaahaanba kitaabkan ikhtisaar ma aqbalayo oo sababtu dee wax laga tagaaban jirinoo waa kalaamka wada fawaa'idka iyo wada durarta qaaligaba ah hadal uu halkan faa'iido soo dhigtay ayaa wuxuu ka soo noqlinayaa alqafaal fii fataawiih waqti maan ana maan ka daba tegin oo maan hubsan bal qafaalku ku yahay kollay laba qafaal baana madhabka shaafici ku mashhuura oo qafaalka weyn iyo ka yar ay kala yidhaahaan oo kollay dee waxoogaa malaa qafaalka yarna waa dee nin boqol ku dhowaaday oo laga yaabaa nolol inuu isaga kuba soo gaadhay laakiin way kala dambeeyeen bal wuxuu leeyahy de waanayn qafaalla waa nisbatun ilaa beyci ama sunci qufli wey qafaalku waa samayntan la sameeyey qufulada iyo waxyaalaha samayntoodoo labadooda mid ahaane waa kaa yar oo kale waxaa la yidhah dee isagoo markii hore aada iyo aad waxan buu ugu xeel dheeraayo xataa wuxuu sameeyey soo naqliyaan tarjamadiisa quful aada iyo aad u yaroo maca miftaaxiisii wato malaa wax yarba ayuu sameeyey markii dambu dee fahmada iyo dakaha uu lahaa khaariqa cilmigii ula jeesu haddana dee isagoo haddee nin weynaba soddon ku dhow ayuu imaam noqdee bal idinkan kaa idiin diraya waayo maan hubsan labada qafaal horta idinku sideeda kale u kala barta madhabka labaduba mashhuur bay ku yihiin midba gee kutubtiisa way kuba yimaadaan laakiin midba dhinac buu uba badan yahay imaka fataawuhuu leeyahay labadoodii ma kala jasminayo waayo maan tatabucin baan leeyahay ee hadday noo soo heshaan bal cidda uu yahayna waa saxe haddaba isagu muxuu ka soo naqlinaya waliba waxaan idiin raacin lahaa dhowr sadarun ka hor ayaa wuxuu yidhi waqaala saaxibu rawdati tabacan liasri waa cibaaro kutubta shaaficiyada kusoo noqnoqota oo dee rawdo kamaa fi rawdati wa asliha kolkol zawaa-ideeday sheegaan rawdo iyo asalkeed rawdo iyo asalkeed bal rawdada kale dhaqsaa u heli kartaan bal asalkeed iyo cibaarada had iyo goor kutubta maxaa ibnu qaasimka haddaan kaba bilownay ibnu qaasimka kaba bilownay kuwaas waa arrin ay soo celceliyaan oo rawdo iyo asalkeed ay yidhaahaan kol kolna zawaa'idu rawday kaba cabiraan kol aslu rawda kolna rawdadii bay kaba cabiraan bal waxyaalo sidaasaa jireen bal taasna iyadna kuma darsado haddaba qafaal buu kaba soo naqlinayaa uu yidhi waa hadal tarku salaati yaduru bijamiici lmuslimiin ninku hadduu salaada ka tago muslimiinta o dhan buu dhib ku leeyahay ama muslimiintii oo dhan bay salaada ka tegitaankeedu ay dhib u leedahay xaggay uga leedahay muxuu leeyahay dee ruuxu tashahudka waa kan ku odhanaya assalaamu calayna wacalaa cibaadillaahi saalixiin ninku hadduu salaadba tukan waayo ducadii muslimiinta gaadhaysay dhammaantoodba gaadhaysay dee xaqii ilaahayna iyo khidmadiisiina waa kan ku gabood falay oo mabuu tukan rasuulkii ilaahay salaamtii uu salaamaya salaad kastaba ee assalaamu calayka lahaana waa ka tegayoo xaggaasna muqasir buu ku yahay xaqii nafsi dadkii muslimiintaha ee dee calaa cibaadillaahi saalixiin ay gaadhaysayna isagana wax weynba iyadana xaggaa kagaba maqanoo muqasir buu xaqooda ku yaho bacnaa markaa salaadoo laga tagaa maaha waxay ruuxa u leedahaye bal bijamiici lmuslimiin baabay wax uguma sugnaanayaan waa hadalka widho markaa saas baaba deeta ay noqotay markay xuquuqdaasoo dhan ay kulansatay inay dee ka tegeeda waxaan kaba dhalanaya dee ama macsiyadeeduna macsiyo weynoo taasoo aimada qaarkood ay kuba tegeen dee nusuusta qaarna ay nooguma timi inuu gaalba yahay laguma gaaloobayo ay kuba timi dee ciqaabteeduna ay u weynaatay markaasaa subkiiba hadalkaa kala soo baxuu yidhaahaa salaadu waxaa kuba sugan dee xaq ay addoomuhu leeyihiin iyadoo xaqii ilaahay jiro oo addoommihii maxay kugu leeyihin ducada assalaamu calayna wacalaa cibaadillahi asaalixiina waa xaq ay leeyihiin dadkii mu'miniinta ay leeyihiin oo salaadaadina qayb kaba mida oo ruuxii dee ka tegey uu noqoday muqasir xaqoodii oo dhanba uu kaba tago ninkii markaa kaba taga ahala bixaqi jamiici lmu'miniina man madaa waman yajii ilaa yowmi alqiyaama oo wuxuu markaa meeshii ka tegey ama wax dee xaqii dadka muslimiinta kuwii hore teginayna way gaadhaysaa kuwii dambena way gaadhaysaa ee xaqoodii bal waa aimadaas cibaaradkan waa macaanida aada yar durugsan ee ay kala soo baxeenba baabu ducaai qabla salaami ducadii la ducaysanayey intaan salaada lagaba bixin waa salaada dhexdeeda ayuu baabkeedii yahay axaadiid buu inoo keeni doonaa xadaثna abulيamani qaal ahbarana شhucayb can الزhriyi qaal ahbarana curwaة bn الزubayr can caaishaةa زawji الnabiyi slى اllahu عalayh waslm ahbarat curwaة bnu zubayr bay caaisha u waranto waxay ugu warantay ana rasuul اllahi slى اllahu عalayh waslm rasuulka ilaahay inuu ahaa kaana uu ahaa yadcuu mid ducaysa fii salaati salaada dhexdeeda muxuu ku ducaysanayey allahuma inii acuudu bika min cadaabi اlqbr waacuudu bika min fitnati اlmasiixi اdajaal waacuudu bika min fitnati اlmaxya wa fitnati اlmamaat allahuma inii acuudu bika min alma'hami wاlmaqrami tan buu ku ducaysanayey rasuulka ilaahi baa kuba ducaysanayey marka laqbadeedna ilaahay waxaan kmaadaan kumaan gelayaayo min cadaab اlqabr qabriga cadaabkiisa dee qabriga caraabkiisuna waxaa adiladaa kala duwane ay nooguba timi haddii ala idhaahna janaa-is marka la gaadho ayaabay dee umuurahaasi kuba imanayaan waa shay jira oo waaqica oo sugan weeyaan oo dee bal mid noo sugan oo cadaabulqabri in qabriga cadaab leeyahay waacuudu bika ilaah waan ku magangelayaa min fitnati almasiixi dajaal kaa masiixa dajaal fitnadiisana waan kaa magangelayaa koley almasiixna sheekhnao sharaxa waxoogaa buu yar wadwad markaa kagaba hadlay taas oo kale dee nebi ciisena almasiix waa la yidhaa dajaalna almasiix waa la yidhaa laakiin marka la idlaaqo dee waa nebi ciise ayuu kuba dhacaa ama dajaal waa laqaydkanun masiixa dajaal iye keligii un almasiix dee haddaana wax cahdiyey aanay jirin iyo hadal horeeyey lamaba yidhaaho xagga macnahana dee kolley miimtu way fadxisantahay siinkuna waa ma shadna walow bacd alculamaa halkan shadda ay soo naqliyaane bal masiix waxyaalahan dee dajaal masiix loo yidhi in la yidhaaho waa ficiil bimacnaa faaciloo likownihi yamsaxu alard fii ayaamin macduuda muddadan yare uu joogo dee barhkood haba dhaadheeraadeenoo maalin keliya sanad ha u dhigantee ayuu dhulka badankiisii ku marayaa oo waa tan waa ficil bimacnaa faacil yamsaxu larda deede waa kaa socodkaas waxaa kaloo dee bal masiix layidhi ficil bimacnaa mafcuulayo bikownihi mamsuuxa alcayn ama shiqiyo dee ina ishiis waa tan mid ahaan hula-iya ama ay tirtiran tahayba bal taas baana waxa weeye waaba loo yidhi in waxyaalo kalena culimmadu dee way sheegeenba ama ciise oo kale masiix barhkood waxaa loo yidhi ay leeyihiin tan nafteeda siyaaxada waa loo yidhi dee isaga waa masiixu khayr ama masiixu luda ka halkan kale masiixu dalaalayo isagaana dili doonee barhkood baaba idhaa likownihi dee waxa wulida wahuwa mamsuuxan biduhni oo kale isagoo dhaashan oo duhni marsan inuu sooba dhashay bal hadday sugnaato iyadna ficil macnaa mafcuulkii bay noqon mee gacanta waxa mariya zakariya oo sanbaa masiix loo yidhi calaa kulli xaalin waa laba yidhaahaa waxaanu sheekhiisii markaas shiiraasi waa ninkan qaamuuska leh imaamku kaba soo noqonlaya inuu yihi waa kitaab uu leeyahay ilaa konton sababood baano waxyaalaha dee dajaal masiix loo yidhi aan kuba ururiye bal taas baa kaba mida fitnadiisna waan kaa maangelayaa wacuudu bika waan ku maangelayaa ilaahayow min fitnati lmaxya waa nolosha masterku waa master miimtu imika waa master miimiya weeye macna alxayaat buu noqon waa nolosha fidnadeeda waa intaa ruuxu joogo oo dhane uu nool yahay waxaa fidno iyo dhibaato iyo waxyaale kuba imanaya iftitaan shahawaad iyo adduunyo iyo jahaalaad iyo umuura dee waxaa ugu daranaysa ay khaatimadu kaba xumaato taasna waan kaa maangelayaa wafitnati lmamaati geerida fidnadeeda bal geerida fidnadeeda waxaa laguma fasirayba wakhtiga cinda almowt oo iyadna wakhti marxalad daqiiq ah barhkoodna ay yidhaahaanba dee shaydaankuwa marka ugu dambeeyo ruuxa ku dadaalaya inuu ama khaatimada kaba xumeeyo oo kale taasoo kale fitnada waqtigaa timaado haddii aan fitnatalmaat waqtigaa kuba fasirno fitnat alxayaa in intan baan ka saaraynaayoo wixii intaa ka horreeyey ayaa lagaba dhigayaa bal taasba weeye oo markaa waxaa loogu tiiriyey markaa noqon fitnatalmamaat loogaba dhigay dee waa waqti kuba dhow dhimashadii kuba dhow waxaaba maalan oo kale ay noqotay fitnat markaa mamaat in lagaba dhigo qabriga fidnadiisii oo cadaabulqabri iyo fidnadii laba kala qaado fidnadan su-aasha marka la weydiiye uu wareero uu wax garan waayo ay maalan ayay fidnadu tahay marka maxaa ka dhalanaya cadaabkii baa ka dhalanaya waa sababtii kaba horreysay cadaabkuna musababo markaa labay kala noqonayaan bal tan baa rasuulka ilaahay isagoo ina baraya rabbigii uu kaga maangelaya allahuma ilaahay inii acuudu bika waan ku maangelayaa min almacami waa dembi wax macsiya dee dembi ku dhicitaankii walmaqrabi dayn iyo qaan weeye oo in aan ruux sida xadiid kaleba wacuudu bika min alabati markaa waxa weeyaan min qalabati dayni waqahri rijaal oo kale dayn aan waxaan ku bixiyeyna waayo igaba qaalib noqday ilaahu daynna waa ka maangeli jiray oo maqrabka ama ruuxa laba ku fasiro daynkii waxaanu bannaanayn uu ruuxu kuba qaatay dee waa wax madmuuma markaa ama dee waxa weeyaan wuxuu iskagaba bixiyo waayaha laguma fasira ama dayn dhammaantiibe kolley waxa weeyaan kaa ilaahay buu kaga maangeli jiray faqaala lahu qaa'ilun rasuulka ilaahay baa ruux qaa'il ku yidhi xaafid markii hore wuxuu yihi iskumaa taagine haddana waa meel keliya ay ku wada qoran yihiin oo dee waa mar dambe ayaa wuxuu dee nasaa-i buu waxa weeyaan ka soo naqliyey inay caaisho ay tahayba raawiyadii xadiidku inay iyadu weydiisay nasaa-i buu kuba sugan yahay ma akhara maa tastaciidu min almaqrab adwaatii tacajubka ahayd oo ma akhara badana waa la badana maa tastaciidu intaad maangelayso oo ilaahay min almaqrabi deynka macnaa dee waxa aada u badan oo iyadii ay leedahay aada iyo aad baad u badan tahay intaad ilaahay weydiisanayso inuu qaan iyo dayn iyo waxaa kaa badbaadiyo faqaala rasuulka ilahi wuxu uhi ina rajula ninku haweenidna waa la mide idaa qarima hadduu daymoobo dayn laguma yeesho xadaa waa waramaya ruuxii daynka ku lahaa ayaaba odhanaya waxanaan ku bixi adigu dee waxyaalu kuwa warramaya maalba halkan iigu dambeeya halkanaan wax ka helaya fakadaba been buu sheegi wacada waa ballan qaadaya berintaan bixin saa dambaan bixin waqtiyaala waxyaaluhu ku yaboohaya ku ballan qaadaya fa akhlafa wacdigiina markaa waa khilaafayaayo guub yeelaya adigu wacdigii markaa ma oofinayo macnaha waa waxyaalaha ka dhalanaya ruuxu markuu daymoobo daynkiina wuxuu iskaga bixiya aani jirin been baa kaba iman oo khulful wacdi baa kaba iman oo dee waxyaalahaas mafaasidda ayaa kaba ratimaysan bal xadiidkaa rasuulka ilaahay maxalga inooguma sugna salaada dhexdeeda ayuu kulaba imanayabaa inoo sugan axaadiisan waa yar wadaynaa wa can zuhriyi sanadkii hore ayuu waa sanad mawsuula abulyamaan iyo shucayb baa ka horeeyey marka waa iyadoo dariiqani uu mukhtasar iyo kii horena mudawal ahaa kol hadduu xadiidka shucayb yahay walow meelo dambeeya saalix ibnu kaysan uu warinayo ka mukhtasarka ah قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك إلهي بأن نقلي يستعيد حال ما أنقلي في صلاته صلاة سلح ديدا من فتنة الدجال دجالك في ندي صودة وحديثك مسلم كباسوغان وكيمي لا أبو لقبل أبو النبي آدم أبور كيسي إلى قيام الساعة fidno ka weyn dajaal adduunyada ma isoo marinba markaa tan baaba dee isticaada rusushii horena ay dadka ugaba digi jireen rasuulka ilaahay ilaahay uu markaa ka bari jiray inuu ka badbaadiyo innagana uu taa inaba faru inoo jideeyebaa keentay xadaثna qtaybaة بن سacيidi qal xadaثna layث can يزيid بn abi xabiibi can abi الkhayr can cabdالlahi bni cmri can abi bakri الصdiiq radi الlah canه anahu qala lirasuuli الlahi slى الlah عalيه waslm sanadka cidaan ku joogsayna ma jirto in abulkhayrna marsad ibnu cabdillaahi alyazani weeye horeynu soo maray markaa yaziid iyo abulkhayrba labadooduba laba taabici weeye hore inoogu horreeyey waxaa ka dambeeya cabdullahi ibnu camrin saxaabigii oo abubakrin kaba warinayo laba saxaabina xadiidka sanadkay ku wada sugan yihin oo kala warin laba taabicina way ku sugan yihin marka wuxuu ihi anahu qaala lirasuuli illaahi sala allahu calay wasalam abubakar baa rasuulka ilaahi ku yidhi callimnii bar ducaan duco adcuu bihi aan ku ducaysto fii salaatii salaadayda dhexdeeda ducaan ku ducaysto rasuulka ilaahay waa afdal hadihi اluma bacda rasuuli اllaahi salى اllahu alayhi wasalam waa sidiiq ama sidiiqu hadihi اluma weydiisanaya rasuulka ilaahay bal inuu duco baro ee markaa salaadiisa dhexdeeda uu kuba ducaysto qaala markaa rasuulka ilaahay wuxuu uhi qul waxaa tidhaahaa allahuma inii dalamtu nafsii dulma kahiira walaa yakfiru dunuuba ilaa anta fakfir lii makfiraة min cindik warxamnii inaka anta algafuur raxiim allahuma ilaahay ow inii anigu dalamtu waan dulmiyey nafsii naftayda dulman kaiira dulmi badan baan dulmiyey naftaydii dee kollay bashar inuu naftiisa dulmiyo kama badbaadayo oo hala kala badsadabe walaa yakfiru ma dhaafayaan dunuuba dunuubta ilaa ant oo waxdaaniya ilaahay loo qoro keligii inuu ka wax dhaafi karana yahay ilaahay adiga uun mooye cid kaloo dembi dhaafi kartaana maba jirto fakfir lii ii dhaaf aniga makfiratan dembi dhaaf waa maqfiro weyn weeye oo dee min cindika ilaahay agtiiste waxa kaba yimi waa wax weyn weeye warxamnii ina naxariiso inaka anta alkafuur raxiim labadan ismiye ducada lagu khatimayna dee waxay kala qaabilayaan fakfir lii makfiratanna waa alkafuur warxamniina alraxiim weeye oo dee khaatimo ducadii loogaba dhigay bal xadiisyada waan aragno dee waa adcooyin kolley wax weynoo loogu joogsadaa ma jirta laakiin arrinta jirta ah sheekhu baabu ducaai qabla salaam buu yidhi axaadiidana uu soo arooriyey axaadiida midna kuma sugna maxalka ducada tacyiinkeedii waxaa kuma suganuun salaada dhexdeeda rasuulka ilaah inuu kuba ducaysan jiray taas ayaa ka hore ka dambana salaadayda dhexdeeda ducaan ku ducaysto oo markaa tayiinka tacyiinka meesha laguma ducaysanayo dee haddaad meelihii ducada egnana sujuuduna meel duco weeye kollay atixiyaadka dambana kollay meel duca ayuu noqonayaa ee laakiin tacyiin kuma sugnee laakiin waxaa jirta oo halkan baaba barhkood ee ictiraadka laba yimaadeene markay isticaadada noqoto oo kale saxiixa muslim iyo waxaa dhacayba iyadoo rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh yidhiba in dee ruuxu marka uu atixiyaadkiisa dhammaysto afar ilaahay ka magan galo waana afartan imaka halkan ba inooguma suganoo bal taas baa inoo keenaysa waxaanuu reer sheekhu uba doortay oo inta dee atixiyaadka dabadi intaan salaamta lagaba bixin aan la salaama naqsa in la ducaysto arrin kalena way jirtaayo dee xadiidka uu inoo soo wado iyo baabka uu inoo soo wado ayaa markaa tixiyaadka la dhammaysto ruuxuu ducada ta isaga cajab gelinaysa ha doorto oo ducadii dee waxaana u mudnaanaysa horta ducadan maahuurkaee rasuulka ilaahay inoo jideeyey bal taasi waa mid arrinta kale halkan jirtaana rasuulka ilaahay macsuum buu ahaa dembigiisii hore iyo dembigiisii dambena waa la dhaafay waa kan ducooyinkana kuba ducaysay taa kuba ducaysay kolley dhowr qowl baa ama jawaabiya culimmadu ay leeyihiin haddaan laba ka soo qaato mid ahaani waxa weeye rasuulka ilaahay tan wuxuu laba yimi atacliima liummati ummaddiisii ayuu barayaa oo dee waa kan innaga ayuu ina barayaa sidaan umuurahan ugu ducaysano salaadeenna dhexdeedood ulaba nimaadno bal taas buu ina barayaa arrinta kale jirtaana waxaaba weeyaan oo taasi waa mid ah in suluuku dariiqa tawaaduc waa idhaar alcubuudiya rasuulka ilaahay inkastaba dembigiisii hore ha la dhaafayo kii dambaba eh dee haddana waa addoon addoomihii ilaahay kaba mida bal taasaa shukri iyo inuu baryadiisii badiyo keensanaysa si uu rasuulka ilah yidhi afalaa uxibu an akuna cabdan shakuuran rabbigiina waa u tawaaducaya alcabdu cabdan wain tasaama walmowla mowlan wain tanazal bal markaa arrinku waxa weeyaan waa tawaaduc iyo khuduuc ilaahay subxaanah watacaala uba khuduucayo iyo dee muujin uu muujinayo baahida uu baahan yahay iyo bal taas dalabkan uu ku celcelinayay iyadoo ijaabadiisii isaga ay sugan tahayna bal markaa taas maxay keenaysaaba wax dee ruuxiina darajaad uu ku siyaadsanaya xasanaadna ah ay tahayna inagii oo waxa weeyaan ducadeennii in la aqbalayo in kale aan la ogeyn inaynu aynaan ogeyn inaynu badsanno had iyo goor ilxaaxaasoo marna aynaan kaba caajisina salaad kastaba aan ku wada celcelinno xagga dajaalla ee intii aanu rasuulka ilaahay salawaatullaahi wasalaamu caleyh ogaan eenu kaba warhayn inuu waqti dambe soo baxayo isagu aanu gaadh ahayn hadday ducadu ahayd ishkaal maba jirto isagoo og waayo xadiidkii dheeraayee imaam nawowina riyaadka akhirkiisa kuma soo aroorinayay ayaa maxaa in yakhruj wa ana fiikum fa ana xajiju hadduu soo baxaa noo jooga anaa kala doodaya haddii kalena ruux kastaaba naftiisa ha noqdo ka u doodaya haba noqdee laakiin markii uu tan ogaaday baana dee waa tan rusushii ka horreysayba iyagu may ogeyn inay gaadhayaane ay ummadahooda ugaba digayeene bal maalan taasoo kale arrinkuna waxa weeyaan waa fidnadaa weyn baraarujintii iyo dadkii uu kuba boorinayo ku adkaynayo fidnadaas dee bal hadday timaadiyo ciddii gaadha fidno weyn weeyaan oo cidda ka badbaadaysaa yar tahay inay ilaahay subxaana wa tacaala baryadaa ay baryayaan iyo umuuraha isticaadadaas ayay markaa badiyaan manaa arrinku waa taa horean sheegno qasta tacliim liummati baa meesha imanaysa ummadiisa u barayo bal umuurtaas weeye ama waxa weeye xagga ducaduna waa taan soo sheegnayba baabkan waa xadiidkii hore une laakiin lafdi yarbaa baabu maa yutakhayaru min adducaai bacda atashahudi walaysa biwaajibin wuxuu baabaysanyay maa yutakhayaru bayaani maa yutakhayaru wixii la dooranayay min adducaai ducada xaggeeda macnaha shaksigu marka uu atixiyaadkiisii iyo salaadiisii dhammaysto intaanu kaba bixin uu salaadiisii ku jiro waa meel duco inuu ducaysana weeye bal dacooyinka ay tahay inuu xusho ama waxyaalahaas dee isaga bacda tashahuudi atixiyaadka dabadeed walaysa biwaajibina xataa tii imankaan kaba soo baxnuu leeyahy ducooyinkani waajib ma aha atixiyaadkii hadduu laba yimaado dee salligii rasuulka ilaahayna dee kolley culimmadu way isku waafaqsan yihin inuu mashruuc yahay atixiyaadka dambe ee waxay isku khilaafsan yihiin mawaajiba san dee shaaficiyadoo kale iyo aymo in waa dee salaaddii la-aanteeda aanay ansaxahaynba mise waa sunna uun mise waxa weeyaan waa si imaka taa horeynu soo marro waa waajib haddii lagaba tagana dee sujuud sahwi la iskagaba kabi karo salaaddii aana wuxuu noqonayn kolle waa khilaaf culimmada ee salligiina halkan inoogu mukeenin oo markaa taas iyada ma furayno ee waxa ay tahay in waxaa ducadu markay noqoto waajib maha sheekhaa dhigtay waayo umuurahaas walow barhkood siiqa amar ay kuba yimaadeen in taas maaha dee kolleyna aimada ijmaac ma jiro daws waa martana xadiidkaa dadkii warinaya khaasatan saxiixa muslim kuma sugnaaye lafdiga amarna kuma sugnaa inaanu dhalay oo maalin salaad tukaday oo weydiiyey miyaad isticaadadii la timi oo yihi lamaan iman wuxuu amray inuu salaaddii kuba celiyo waajib buu uba arkaye laakiin bal waxa weeyaan waa shay mustaxaba waajib maaha xadaثna msdd qal xadaثna yaxya can اlacmashi qala xadaثanii shaqiiq can cabdillaahi qaala anahu qaal kunaa waxaanu ahayn ida kuna maca الnabiyi salى اllahu عalيه waslm fi salaati qulna wa kan asalaamu calى اllahi min cibaadih asalaamu calى fulani wafulani faqaala الnabiyu salى اllahu عalayh waslm laa taquluu asalaamu calى اllahi faina allah huwa الsalaam walakin quluu ataxiyaatu lilahi wالصalawaat wالطayibaatu aلsalaamu calayka ayuha الnabiy waraxmat اllahi wbarakaatuh aلsalaamu calayna wcalى cibaadi اllahi الصaalixiina fainakum ida qultum haddaa hadalkaa tidhaahaan asaaba waa intan dambe salaamtan asaaba kula cabdin fi الsma aw bayna الsmaaءi wاlأrض ashhadu an laa ilaha ila اllah ashhadu ana muxamada cabdu warasuul waa intan maxalu shaahidku intaa waa soo laqbayne uma yatakhayaru waa dooranaya min adducaai ducada xaggeed markuu atixiyaadkiisii dhammaysto kolley salligii rasuulkuna waa raacay acjabahu ka ugu cajab badan ilaahi isaga xaggiisa loogu cajab badayo macnaha waa ka uu isagu jeclaysto ama adduunyaha ku tacalluqsanaado ama aakhiraha ku tacalluqsanaado wax khaasahaada wax caamahaba noqdee waxa isaga xaggiisa ugu cajab badan ee isagu bal maalan u jecel yahay ayuu dooranoo fayadcuu ay fayadcuu bihi uu ku ducaysan bal taas weeyaanoo macnaha waajib maaha isagii baa la yidhi ha doorto dee waxa ugu horeynayaana waa taa aynu soo marnay isticaadaadka aynu soo marnayba weeye marka taas dee waxaana xadiidka looba daliishaday markay noqoto salaad oo kale ruuxii musalliga ahaa hadduu amarka adduunyaa wixii adduun iyo aakhiraba inuu ku ducaysan karo inay jaa-is tahay waayo waa kan rasuulka ilaahi acjabahu ilayh fayadcuu yidhiba bal matalan way jiraan dawaa'if culimmada ka mida oo dee gees kalena hatuu doono duca kaba baxsan alfaadihii qur-aanka iyo wixii kuba soo orari waa ku ducaysan karaa xadiisyadaasna xataa dee taasay wadahayna wax ka wada baxsan bay ahayd waxa uu dooranayaana wax ka baxsan buu noqonayaa waana ta culimmada intooda badan yidhaahan walow barhkood ay leeyihin wixii maathuurun baa lagu ducaysan karaa barhkoodna ay yidhaaheen wax aakhirun baa lagu ducaysan karaa laakiin waa kanoo arrinku waa jaa-is labada labada xaalabo way bannaan yihiin in arrinkuna waajib maaho ducadan baabkaa hore aynu kuba soo marro iyo wixii kaluu shaksigu laba yimaadaaba waajib maaha weeye wallah subxaana watacaala alaa aclam subxaanaka allah waajib maahan ujeeda subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka